Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maariye ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay door muuqda ku yeeshaan diyaarinta qorshaha isbeddelka qaranka oo ay isu diiwaan geliyaan inta aan la gaadhin saddexda bisha Noofembar ee sanadkan. Diyaarinta qorshaha isbeddelka qaranka oo ah nidaam dawli ah ayaa socon doona laga bilaabo labada kun iyo shan iyo labaatanka ilaa labada kun iyo sagaal iyo labaatanka iyadoo adeegyo badan la bixin doono. Qorshahan ayaa waxaa ku jira yareynta waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo iyada oo kor loo qaadayo wax soo saarka gudaha dalka. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maariye ayaa ganacsatada ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan diyaarinta qorshaha isbeddelka qaranka.
socotaan laba usbuuc muddo laba usbuuca halkan aan hadda taaganahay waxaa ka socda qorshaha isbeddelka qaranka ama national transformation balan waa markii saddexaad aan imaanayo aan la kulmayo ganacsatada iyo aqoon-yahaniinta iyo madaxda dowladda ee heer walba leh ee halkaan ku mashquulsan inay sameeyaan qorshaha shanta sano ee soo socota oo micnaheedu uu yahay shanta sano waa bilow laakiin la dhihi karo boqolka sanee soo socda ayaa halkaa ka socda maalin walba waxaan ugu nimaadnaa ganacsato waaweyn iyo hay-adaha dawladday daraynayaan inay la midoobaan ama la samaystaan waxaan la dhaho public private partnership wada shaqaysi ganacsi ayaan halkan ugu nimaadnaa runtii dareenka halkan ka jira iyo qorshaha qaranka isbeddelka qaranka ee ka socda waa intaan dawlad ku jiray kii ugu qiimaha badnaa ayaan arko wey aad iyo aad baan u ammaanaynaa ajaanibta iyo madaxda qaranka ee keenay fikirkan aad baan u ammaanaynaa waxaa laga yaabaa sidii dadka soomaaliya ay arki jireen waxyaalo dawladdu waddo oo aan soconayn dad badan inaanay fikir saxa ka haysan waa maxay qorshaha isbeddelka qaranka qorshaha isbeddelka qaranka sidaa loogu magacaabay waa nidaam cusub oo dawladeed oo dalku gelayo oo runtii cidda maanta ka faa'iidaysataa ay boqol sano sidii aan sheegay ka faa'iidaysan doonto waa qorshe qaranka soomaaliyeed uu go'aansaday in uu adeegyadii dalkan ka jiray ee dawladdu hayn jirtay in loo bandhigo ganacsatada soomaaliyeed iyo maalqabeennada soomaaliyeed si ay adeeggaas u qabtaan iyagu weligood noloshooda intay nool yihiin kambaniga waa la arkay yurub oo kale markaad aragto waxaad arkaysaa kambaniyo waaweyn oo dalka oo dhan jooga oo shaqooyin gaar ahoo afrika dawladuhu hayaan hayaad arkaysaa maanta dalku halkaasu u socdaa ganacsato badan ayaa waxaan waxay u qabaan wax iska ciyaara ayay u qabaan waxaan qofkii maanta tareenka ka hadha qofkii maanta fursadaha dawladdu soo bandhigtay ka faa'iidaysan waaya wuu ka shallayn doonaa